bsmi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed wcala alih wsaxbi wsalam ama bacdu baabun man ra'aa alqiraa'ata idaa lam yajhar qofkii arko qiraa'ada in la akhriyo idaa lam yajhar hadduunan la jahlin imaamka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arko alqiraa'ata qiraa'ada idaa lam yajhar imaamku hadduusan la jahrin inay tahay yanii imaamku hadduusan kor u qaadinoo jahri uunan la ima taas maaha man ra'aa alqiraa'ata idaa lam yajhar dhigaan man kariha alqiraa'ata bab man kariha qraءaة bfaatixaةi اlkitaabi ida jahra اlimaam macnuhu waa iskeena ugu dambaynta qofkii qiraa'ada arko yani in la akriyo idaa lam yajhar haddaan imaamka la jahrin oo yani imaamku hadduu siraystana ha la akriyo hadduu la jahrana yaan la akrinin macnaha meesha kugu qoranna saas loo ku imaana aduu sidaas una u qaado in shaء اllahu taعalى qaala imaam abu dawuud raximah اllah xadaana alqacnabiyu idin kaga bilaabi marka qaala imaam abu dawuud raximah اllah xadaana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can ibni ukaymata aleyfi can abi hurayra ayb ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka insarafa wuxuu ka soo gadoomay oo ka baxay min salaatin jahara fiiha salaad uu markaa la jahray bilqiraa'ati qiraa'ada uu kor ugu qaaday faqaala waxa uu yidhi hal qara'a macii axadun minkum aanifan hal qara'a ma akhriyey macii aniga la jirkayga axadun axad axadkaasoo minkum idinka idinka mida aanifan goordhoweyd qof ila akhrinaya goordhoweyd qiraa'ada ma jiraa faqaaluu waxay yidhaahdeen nacam yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow haa markaasuu nebigu yidhi innii anugu aquulu waxaan dhahayaa maa lii unaasacu alqur'aana maa lii maxaybaa unaasacu la igula murmayaa alqur'aana qur'aanka qur'aanka maxaa la iiga jiidjiidanaa oo laigula doodayaa ayb qaala wuxuu yidhi faintaha annaasu ayb qaaladan marka siyaaqaadda waxay u muuqataa abuu hurayre inuu leeyahay laakiin sida xoogga badan zuhri baa qaaladan iska leh qaala waxa uu yidhi markaa faintaha annaasu dadkii way ka reebtoonaadeen cani ilqiraa'ati qiraa'adii akhrin maca rasuulillaahi lala akhriya sala allahu calayh waali wasalam fii ma jahara fiihi wixii uu nebiga la jahray dhexdiisa fii maa jahara wixii uu kor ugu qaaday fiihi dhexdiisa annebiyu sal ll ly slam nebiga bilqiraa'ati qiraa'ada uu kor ugu qaado min asalawaati salaadaha ah xiina markii samicuu ay maqleen daalika kaagaas min rasuulillaahi ay ka maqleen sala allahu calayh waaalih wasalam xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa inta hore waa min hadalkii abii hurayra socday oo qisa buu ka sheekeeyey isaguna goobjoog oo u ahaa xilligii nebiga sala allahu calayh waali wasalam isagoo salaad uu qiraa'ada kor ugu qaaday ayaa dad baa la akhrinayeen oo markuu nebigu qiraa'ada waday dad ma'muumiin ahaa iyaguna wax akhrinayey faatixada waxbay akhrinayeen markaabaa waxa uu yidhi maa lii unaasacu alqur'aan aniga maxaa qur-aanka la iigu haystaayoo la iiga jiidjiidanaya ayb intaas marka xadiidku intaas waa ku egyahay qaaladan wuxuu ka dambeeyaa marka waxaa la leeyahay yaa iskale maquulka yacni fantaha naasu maquuladaas ama maqaaladaas yaa iska laho qaaladan qaaladan yaa waayo faacilka qofkan hadalkan yidhi waa keen marka imaamu albukhaari iyo imaam abu daawuud iyo moxamed bn yaxya zuhli oo axaadiidta zuhri aad u yaqaanay oo saaxibu zuhriyaat la yidhaahdo moxamed bnu yaxya duhli saaxibu zuhriyaat ayaa la yidhaahdaa axaadiidta zuhri ninka ugu aqoonta badan oo ahay waana shaykhu اlimaam اlbukhaari waxbuu ka qaatay isagana bukhaari buu wax ka qaatay dabcan isku aqraanay ahaayeen marka a'immadaas waaweyn khadiib اlbaqdaadi bayhaqi imaamu daara quطni dadkii asaadiinta u ahaa cilmiga alxadiidka waxay yidhaahdeen qaaladan wax iska leh waa kalaamkii zuhri waay qaala ay zuhri waxa uu yidhi ayb inay marka sidaa tahay oo ay mudraj tahayna owsaaci baa saaray oo gaar u bixiyey ila mudraj waxaa lagu aqoon jira moogtahay duruqda in inta la fiiriyo la jamciyo fii bacdi duruqa marka waxaa lagu arkayaa isagoo kala go'an xadiidka iyo jumladan oo la kala reebay taasaa marka dhacday ayb taas marka khadiib albaqdaadina kitaab mudrajka uu ka alifo alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli kitaab la yidhaahdo ku soo saaray riwaayadeeda cibaarada marka ibnu xajar waxay ahayd waاtafaqa calayhi اlbukhaariyu fi اtaariikh waabu daawuud wayacquub bnu sufyaan wاduhli wاlkhaطaabiyu wagayruhum intaa waxay isku waafaqeen in zuhri uu wariyey yacni min kalaami zuhri inay warkaa uu yahay ayb imaamu nawowi asaga wuxuuba yidhi watafaquu calaa dacfi hada alxadiidi yuu dhisay meel fogow gaarsiiyo isaga wuxuu leeyahy imaamu nawowi xadiidka dhan baaba daciifa laakiin xadiidku daciif an waa saxiix ee inta dambe inay kalaamkii zuhri taabici kalaamu taabici weeyaane kalaamu saxaabi ma aha abu hurayra warkaan inuuna lahaynna waxaa u deliilay leeyihiin culummadu abu hurayre ninkii ku yidhi war miyaan ku akhriyaa inii usallii waraa'a imaamin mararka qaar imaam baan la tukadaaye ka waran waa kii ku yidhi iqra'haa yaa farisiyu fii nafsika marka abu hureyre isaga dadku waxuuba faraayaba in faatixada la akhristo sidee baa marka xadiidkan hadalkan marka inuu yidhaahdo weliba istinbaad u eg ma badna ayb abu daawuudna waa arki doonnaa in sha allahu tacaala duruqdan marka xadiidkan markuu ka hadla qaala abu daawuud rawaa waxaa wariyey xadiiثa bni ukayma ibnu ukaymo xadiikiisa ibnu ukaymahanna waa iqo bayhaqi isagu ninkaanu ku daciifiyey xadiika laakiin ninkan waa iqa weeyaan ninka uu u malaynaya ma aha rawaa xadiiثa bni ukayma waxaa wariyey haadaa kan ah macmarun wayuunusu wausaamatu bnu zayd yani usaamatu bnu zayd alleyثi dhammaan cani zuhriyi bay ka wariyeen calaa macnaa maalikin macnihii maalig oo kale yani calaa macnaa xadiidi maalik oo kale yay wariyeen ayb qaala xadaثna musadadu وaxmed bnu muxamedi اlmarwasiyu وmuxamed bnu axmed bni abi khalf وcabdullaahi bni muxamedi الzuhriy wbnu sarx qaaluu waxay yidhaahdeen dhammaan ahbaranaa sufyaan can الzuhriyi qaala samictu bna ukaymataan maqlay yuxadiثu isagoo sheegayo saciida bna اlmusayab ka sheegaya qaala inuu saciid yidhi samictu abaa hurayrata yaquul abu hurayra u dhahayaan maqlay sallaa binaa rasuulu llahi sal ll salam nebigaana tujiya salaatan salaad nadunnu aan u malaynayno annaha subxu inay tahay bimacnaahu ilaa qowlihi laga gaaro maa lii unaasicu alqur'aan intaasuu gaarsiiyey maa lii maxaybaa unaasacu la igula doodayaa aniga alqur'aana qur'aanka maxaa la igugula doodayaa intaasuu gaarsiiye marka hadalka dambe ee famtaha naasu kuma aynan derin ayaga qaala abu daawuud qaala musadadun fii xadiidihi wuxuu ku yidhi musadad isaga qaala macmarun macmar wuxuu yidhi fantaha annaasu musadad isaga wuxuu ka dhigay fantaha annaasudan min kalaami macmar oo zuhri waaba ka sokaysaaba hataa fantaha annaasu can ilqiraa'ati bay ka reebtoonaadeen fiima jahara bihi rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam wa qaala bnu sarxi waxa uu yidhi fii xadiidihi uu ku yidhi qaala macmarun macmar waxa uu yidhi can izuhriyi qaala ayb wqaala bnu sarxisa xadiidkiisa wuxuu ku yidhi fii xadiidihi qaala macmarun macmar wuxuu yidhi can izuhriyi qaala abuu hurayrata fantaha annaasu riwaayadan macmarna abu hurayra inuu warka yidhi bay ka dhigaysaa wa qaala cabdullaahi bni muxamed azuhriyu ilaa dad badanoo fiiri abu daawuud dad badan buu ka wariyey xadiidkan musadad iyo axmed ibnu muxamed ibnu almarwasi wa muxamed ibnu axmed ibni abi khalaf cabdullahi bni muxamed azuhri wabnu sarx intaasoo sheekh buu ka wariyey marka cabdullaahi bni moxamed aلzuhri isagu wuxuu yidhi min beynihim ruwaadda dhexdooda ayb qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi watakallama الzuhriyu zuhri wuxuu ku hadlay bikelimatin kelmad lam asmachaa aanan maqlin faqaala macmarun macmar wuxuu yidhi inahu qaala wuxuu yidhi fantaha naasu buu zuhri yidhi soo ma aragtid riwaayaadka waxaa badan fantaha naasu inuu min kalaami zuhri inay tahay ayb waaqicadaanoo kale hadda waa tacadud iyana laguma xambaari kara sababto a mahrajka xadiidka makhrajkiisa mid ah hal mar ayaa xadiidkan zuhri ou sheegay ayb marka wuxuu yidhi faqaala macmarun inahu qaala zuhri wuxuu yidhi fantaha annaasu qaala abu daawuud warawaahu cabdiraxmaan ibnu isxaaq can izuhriyi buu isaguna ka wariyey waintahaa xadiiduhu wuxuu ku dhammaaday ilaa qowlihi laga gaaro maa lii unaasacu alqur'aan warkiisu wuxuu ku dhammaaday maa lii unaasac meeshaasay ku dhammaatay oo fantahaa inta ka dambayso laguma sheegin warawaahu lawsaaciyu xadiidka awsaacina waa wariyey can izuhriyi buu ka wariyey qaala fiihi wuxuuna yidhi xadiidka dhexdiisa awsaaci qaala azuhriyu zuhri wuxuu yidhi fatacada almuslimuuna muslimiintii way ku waantoobeen bidaalika kaagaas falam yakuunuu ma aysan ahaanin yaqra'uuna inay akhrinayaan macahu nebiga maciisa fii maa yajharu waxa uu nebiga la jahraayo oo kor u qaadayo riwaayadanna marka awsaacina waa kaa waa kala saaraya sooma arg inta kalaamu zuhri ka dhigaysaa badan hal riwaayo oo macmar ka sugnaa yacni ka soo aroortay baa ilaa abu hurayre gaarsiinaysa waa hal riwaayo riwaayaadka macmar laftirkiisa laga warinayo kalena waa khilaafsan tahay sidaas ayb marka abu hurayrena waa yidhi zuhrina waa yidhina xadiidka makhrajkiisa mid u ahay qaala abu daawuud waxau yidhi samictu muxameda bna yaxya bni faris waa uhli waay moxamed bni yaxya duhli waay waa ninkii uhriye axaadiidta zuhri aad uga warqabay qaala waxa uu yidhi qowluhu fantaha annaasu min kalaami zuhriyi zuhri kalaamkiisii waaye intan marka waxuu riwaayaadkan duruqdan tirada badan u keenay inuu ku ogeysiiyo yacni jumladan oo ay ku dhisan tahay xukunka mas'aladan oo qolada iyagu dhahayaan salaadda hadday jahriye tahay waa la aamusayaa xadiidkay deliishanayaan wa marka sidaanayna culummadii bukhaari iyo a'immatulcilal ee mudrajka iyo weliba ila idraajku waa cilla laftirkiisa cilla khafiya waa maxaa yeele idraajku wuxuu u baahan yahay tatabucu duruq baa lagu soo saari karaa markaasaa la garanayaa qofkan inuu wax ku daray inuunan ku darin amadii marka cilalka saasuu tilmaamay ibn اlqayim isagu tahdiibu sunanka wuxuu leeyahay labadaba waa dhici kartaa inuu saddexdaba macmar inuu yidhi zuhri inuu yidhi abu hurayra inuu yidhi intaba ayb qaala abu daawuud laakiin kalaam kalaamka marka ahlucilmiga hore sidaas ma waafaqayo kelmada marka jumladan sidaana looga daba jiitamaya jumladan marka naskhiga sheekh albani ou tilmaamo sifatu salaati nebiga jumladaanu ku dhisan yahay فانتهى الناس صفة صلاة النبي شيخ الألباني رحمه الله وكمركو قراءة كشاكية إن قراءة الأخرية حديثة أكهض فصل يرو هدنا دكتاء وحو هذا إن لن نسخي مركي الدنباء صلاة الجهرية أو إمامك أكر أقاضايو ما ممكن إنه قراءة أخرية ولا نسخي وليه حديثتي إلا بفاتحة الكتاب ولا نسخي وليه حديث كانوا كينا مركي marka waxay ku dhisan tahay marka masaladan ku dhisan yahay masaladanna waa aragtaan culimmadii hore siday uga hadlayaan abu daawuud uga hadlaya duruq badan oo keenay min kalaami zuhri hadday kalaami zuhri tahay waxba laguma nasakhi kara marka ayb sideeday marka masaladan u jirtaan ayb qofku marka meel arag inuu iska ahaado ma fiicna bacdu naas marka taqliid waxaa jira oo jadiida iyo taqliid qadiiman taqliidkii qadiimkaa wuxuu ahaa safiino wixii laga waayo diin inuusan ahayn safiina wixii laga waayo ninku hadduu arko qof safiinada si khilaafsan u tukanaayo diin cusubaa timid uu leeyahay taqliid marka oo bihawbin jadiida yimid isaguna hadda sifatu salaati nebiga sheekh alalbani oo wax badan salaadda ka dadaalay dabcan oo haddaan labada kitaab yacnii barbardhig kuma samaynayo aaduu u taxari badanuu sameeyey ahlu xadiidna waa ahay sheekh alalbani wuuna uga aqoon badnaay saaxibu safiina axaadiidta haddana laakiin waa bani aadam ijtihaadkiisu siba wax u arki karaa ayb waana lagu dad ku waafaqsanna waa jiraan ibnulqayim iyo ibnu taymiya iyo way yacnii wuu ku waafaqsan yahay isagu a'immadaas ku waafaqsan yahay haddana laakiin culimmadii xadiidkee hore sidaa ma ma laha duruqda iyo riwaayaadka marka laysu geeyana saanay u eg tahay marka haddaad adiga tidhaahdid wixii sifatu salaad ah ku aragtay wax ka duwan haddaad aragtaba ahlu sunna meeshaan ma joogta haddaad tidhaahdid ood sunnadii iyo fiqigii isku xirto masaa-isha caqiidada iyoiyo in laysku xiro yacni iyo iyo aaraa'dii culummada fiqigii culimmada isku khilaafeen iyo haddii caqiido laysku xiro huluwi waa waxaas macam maxaa yeeley mas'alo xajmi ayna lahayn la siinayo maxaa iska galay waa kan culimmadu waa isku khilaafsan yihiin wax caqiido iyo baabkeed gaarsiiye iyo ahlu sunnada saasaa lagu fahmaa yidhi ma jireen marka taqliid oo hawb jadiidoo jahli ku dhisan waay laa sheekh ilalbaaniyan isaga dardaarmin oo intuu dardaarmin ma dhihin aniga un hallay raaco sheekhu ma dhihin raximahullah walaa hum yacnii albaani albaanina lama socdaan maxaa yeele albaani nin taxari iyo baxi iyo taxqiiq ku jiro ahaa meeshii taxqiiqa iyo diinka ilaahay uu yacni is yidhaahda meeshana diinka uu yahayna waa ku dheganaa jiro marka qofka hadduu nin wax bara kara yahay wax baarbaari kara wax baarbaar haddaanu ahaynna isagu markaa uu nin caamiya uu yahayna taqliidkiisa baaqi ha ku ahaada laakiin dad iyuusa waxba ka sheegin bihi iyo laka hadduusa kale aqoonin dadna sunno iyo bidcana oo kala saara waa wareer qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala ahbaranaa shucba xaa ayb abulwaliid iطayaalisi hishaam bn cabdilmelik waaye qaala ahbaranaa shucba xaa waxadaanaa moxamed bnu kaiir alcabdiyu qaala anba'naa shucbatu almacnaa ay almacnaa waaxid macnaahumaa waaxid can qataadata can zuraara can cimraana bni xusaynin ana nebiya sal l slam nebigu salla duhra duhurkii buu tukaday fajaءa rajulu nin baa yimid faqara'a khalfahu gadaashiisa ayuu ka akhriyey bisabix isma rabbika alaclaa buu ku akhriyey falamaa faraqa markuu dhammeeyey qaala wuxuu yidhi ayukum qara'a ayukum kiineebaa qara'a akhriyey qaaluu waxay yidhaahdeen rajulu nin waay nin baa akhriyey qaala wuxuu yidhi qad caraftu waan gartay anna bacdakum qaarkiin khaalajaniiha inuu iila jiidjiitamaayey oo qiraa'adii yacni iga jiidjiidayey waan arkayey xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa wuxuu nebigu ou kahday waxay ahayd faataxa ma ahayna waa sabixisma ayb waa suurat alaclaa yacni sabixisma rabbika alaclaa buu akhriyey marka sabixisma inuu akhriyo ma aha inuu imaamka dhegaysto waayo laakiin faataxada ma ahan iyadu middan ayb qaala abu daawuud qaala abulwaliid waxau yidhi fii xadiidihi qaala shucbatu faqultu liqataadata baa waxaan ku idhi alaysa qowlu saciid saciid qowlkiisu miyaanu ahayn ansit lilqur'aani qur'aanka u aamus dhegayso qaala wuxuu yidhi daaka kaagaas idaa jahara bihi waa hadduu la jahro daaka kaagaasi idaa jahara bihi weeyaan hadduu la jahro oo markaad aamusayso qur-aanka dhegaysanayso salaad duhur ma ahane waa hadduu la jahro haddii uu la jahro xataa qolada sidan qabto waxaa soo gelaayo salaaddii jahriyo waay meel dheer baad imaamkii ka joogtaa maba maqlaysid adiga isagu qiraa'ada kor waa u qaadayaa laakiin adaan maqlaynin waa akhrinaya markaas faatixada xataa culummadan iyagu qabto yacnii jahriyada ma'muumku ma akrinaayo iyagu waxay leeyihin waa la akrinaa maxaa yeele waxba ma maqlay waxa u aamusta male meesha soo ma garanin iyagu marka salaaddii ma caleemo saaranayaane maqalkay ka hadlayaan ayb marka saciid ibnu musayab waa madhabkiisu marka isagu saanu ka sheegay ee marfuuc ma aha kalaamu rasuul ma aha marka tanna wa qaala bnu kaiir waxa uu yidhi fii xadiidihi qaala wuxuu yidhi qultu liqataada waxaan ku idhi ayb shucbaa dhahaya qataadan waxaan ku idhi kaannahu karihahu waaba isagoo kahdayba wuxuu leeyahay yacnii nebigu dad baa qur-aanka iga jiidjiidanaya kaannahu karihahu qaala low karihahu nahaa canhu qaala waxau yidhi low karihahu hadduu nici lahaa oo nebigu sidaa uu nici lahaa nahaa canhu ninkiibuu ka reebi lahaa waxaan kama reebin marka ka reebistaas baa waxay tilmaamay buu le cadamulkaraaha ee waxaa laga reebay waxaa weeyaan inuu kor u qaado yani ille salaaddii baa duhur ahayd afan yacni salaadda ninkan sabixismada uu ku akhrinayo salaad duhuray ahayd marka faatixadii iyo sabixismo iyo labada waa loo ogolyahay dabcan hay ilaa waa salaad duhur ma ogtahay laakiin waxaa loo diiday oo nebigu uu kahday kor u qaadidda waa midda uu leeyahay marka nebigu hadduu arrintaa diiday oo qiraa'ada bataatanba uu nebigu diidan yahay wuu ka reebi lahaa iska dhaaf iska dhaaf buu dhehi lahaa قال xdثna بن المثنى qال أخبرna بن أbي عadي عن سعيidi عن qتاadة سعيid بن أbي caruuba عن زurاarة زurاaraة بن أbي أwفى عن cمrاana بن xusayni أنa نبي الlahi slى الlaه عليه لي وsلم نbiga صلىa bهm ظهرa ظهر buu tujiyey falama اnfatla markuu ka gadoomay duهurkii qaala wuxuu yihi أykum salaada u ka baxay qaala wuxuu yihi أykum kiinebaa qara'a akhriyay bsبx isma رabika الأعلى faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana aniga faqaala wuxuu yidhi calimtu waan ogaaday anna bacdakum qaarkiin khaala janiihaa inuu iga boobay oo iga dafdafaayey baan arkayey marka korqaadistou nebigu ka reebaya hoos iskaga akhriso dadku yacnii waxyaabaha wareerka waxaa ka mid a ummaddu nin walbaa dhaqankii iyo wixii uu soo bartay unbuu ilaahay isaga caabudaa wax cilmi ku caabudaa waa iska yaryihiin marka waxaad arkaya dadku waa kala dadkan muslimiinta nin walbaa madhab iyo dhaqan iyo xunbu isaga soo koray marka markay laakiin meel isugu yimaadaan waraar badanaa ka dhex dhaco dadkeennan innaga hadda soomaalida ma'muumiinta faatixada markay akhrinayaan koran u qaadnaa badanaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi kor buu ula jahra ummado marka waxaa jira iyagu madhabkan qabo oo salaadda hadday jahriyo tahay shib inuu ma'muumka iska ahaado ayaguna nin faatixo akhrina hadday arkaan waxay u haystaan bidco inuu ku jiro khalaas uu yahay marka waa isku dhib qabaan marka innaga waxaa la rabaa marka qofku inuu hoos u akhriyo qofkii marka waxaad arkaysaa beri waxaan arkaayey qoladan jazaa'iriyiintoo madhabkan maalikiyada ah iyaga marka wax badanay salaadda marka qiraa'ada waa way aamusaan waa iska dhegaystaan axaadiidtan marka iyagu madhabkan kaley qabaan in soomaaliya marka ku ag dukanaya kor buu qiraa'adii faatixada u qaaday isaguna waa waswaasay marka ninkii khushuucii iyo tadabburkii qur-aankii uu dhegaysanayo ka waswaasay markaas xoogaa yar intuu bidixda u jeestay ayuu isaguna xoogaa saddex jeer afuufay waa sunna iyada laftirkeeda haddaad waswaas iyo shaydaan iyo wax aad dareento inuu qofka xoogaa yar soon jeesanin inuu u yidhaahdo nacam saddex jeer afuufay ninkii marka isaguna waxaan weligiis ma arag soomaaliga dhankan kaleu ka jira nacam iyagii marka hadhow waa isqabsadeen kanna wuxuu yidhi shaydaanaa tahay maxaa qiraa'ada yaa akhri ku yidhi faatixo kan kalena wuxuu leeyahay adiguna shaydaan kalaa tahay salaaddii baad kuu dhawax tutufeen marka labadooduba waxaa weyaan waxay barteen oo dhan waxay u badan tahay nin walbaa taqliidu ilaahay isaga caabudaa cilmi buu mooday marka taqliidkiibu cilmi u malayn ma fiicno taasoo kale mar wuxuu yidhi faqaala calimtu waxaan ogaaday buu yidhi anna bacdakum qaarkiin khaalajaniiha inuu iga jiidjiidanayo marka kor ha u qaadin waay ila salaadda hadda waa salaad duhur qiraa'a caadi waaba waa la ogol yahay baabu maa yujzi'u alummiya waalacjamiya min alqiraa'ati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabaya yujzi'u uu gudaayo alummiya ninka ummiga ah waalacjamiya iyo ninka cajamiga ah oon akhrin karin faatixada carabi aan ku akhrin karin ayb maa yujziu maa yujzi'u alummiya ummiga waxa u gudaayo waalacjamiya iyo ninka acjamigo min alqiraa'ati qiraa'a ah faatixadii qofka hadduunan aqoonin waxaa u bannaan inuu wax kala akhriyo muxuu akhrinaa marka qaala xadaanaa wahb bnu baqiya wahuwa alwaasiqi abu muxamed wahbaan ayaa naanaystiisa la yidhaha wa huwa hiqatun qaala akhbaranaa khaalidun can xumaydin alacraj xumayd bnu qays almaki alacraj abu safwaan alqaari ayaa la yidhahdaa leysa bihi ba'sun can muxamed bn اlmunkadir can jaabir bn cabdillaahi qaala jaabir wuxuu yidhi kharaja calaynaa rasuululahi nagu soo bax sala allahu calayh waali wasalam wa naxnu annaga oo naqra'u lqur'aana qur'aanka akhrinayno wa fiinaa waxaa nagu dhex jiro alacraabiyu reebaadiye isagoo uu nagu dhex jiro waalcajamiyu iyo mid cajami ahoo aan xuruufta kicikici karin cajamiga waxaa la yidhahdaa ninkaan xuruufta carabiga iyo yacni nudqiga carabiga ansixi karin faqaala nebigu wuxuu yidhi sal ly slam iqra'uu akhriya fakullun dhammaan xasanun waa wanaagsan yahay dhammaantiin waa fiicantihiin akhriya buu yidhi wasayejii-u waxaa imaan doona marka waxaa laga qaadanaa rafculxaraj diintu dhib ma aha marka maxaa nebigu wuxuu leeyay ninkan wixii uu awoodo hadduu sameeyo oo awooddiisa uusan hakranin salaaddiisa waa ka ansaxa haddii marka xataa faatixada uusan aqoonin adkaar kaleu ku bedelaa subxaan allah iyo alxamdu lilah isaga tukan intuu ka baranayo hadduu barto faatixadii waa inuu ku dadaalo marka oo iska saxo faatixadii ninkii maalan waa weyn yahay waa cajami sixidii baaba carabkii ku adkaaday si kasta markii la yskugu dayo inta uu yaqaana isaga tukado waa ka ansaxay insha allahu tacaala maxaa yeeley diinta waxay ku dhisan tahay rafculxaraj waa hadduuna isagu hakranin waayo dadaal hadduusa hakranin waayo wasayejii'u nebigu wuxuu yidhi waxaa imaan doonaa aqwaamun qolo yuqiimuuna oogo hu xuruuftii yacnii qur-aankii oogo xuruuftiisii kamaa sida yuqaamu loo oogo oo loo taago loo toosiyo alqidxa kamaa sidii yuqaamu loo toosiyo alqidxu yacnii leebka gamuunka sida loo toosiyo oo kale ayay xuruuftiisa u ilaalinayaan yatacajaluunahu way degdegsanayaan walaa yata'ajaluunahu dib u dhigan maayaan yani walaa yata'ajaluunahu dib u dhigan maayaan macnuhu waxay tahay qur-aankii ajarkiisii aakhiro dib ugu dhigan maayaane adduunkay ku cunaayaan qur-aankoodii waa dad xuruuftii ku dadaalo laakiin aan ku dadaalin qur-aanka ku dhaqankiisa iyo macaanidiisaoo la fahmo iyo aan ku dadaalaynin oo qur-aanka keliya u baranayo sumco iyo riyaa istutus aad adduunya ku heshid bes u baranayoxadiidka ma laga qaadanayo qur-aanka inaan ujro lagu qaado karin waxaa le in qur-aanka ujro lagu qaado karo xadiidkii nebiga wuxuu ku tilmaamay bukhaari uu warinayo ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah waxaad lacag ku qaadataan iyo qarash aad ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan qur-aanka kitaabka ilaahay abu saciidin alkhudrina markii ay ku akhriyeen qoladii waatay soddon neefo ari ay ka soo qaateen ninkoodii markuu raystay iyo xadiidkaas caam cumuumka ku jiro ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran waxay tusaysaa in lagu qaada kara laakiin waxaa la diidayaa ninkan inuu shaqo ka dhigto qur-aankii xirfad caadiyo adduunyao kale u ka dhigto bis ku dhaqankiisii iyo yacnii ku dadaalkiisa iska dhaafo xuruufta keliya un uu hagaajiyo zamankanna aaday u badatay taas qur-aanka yacnii xuruuftiisa in aad loo hagaajiyo haddana aan lagu camal falin weliba aad dhulkan masaarida iyo aad uga sii jirtaaban ayb xadid walaa xaraj xuruufta say u taagayaane u oogayaan iyo yacnii sida ay yacnii dhaqan qur-aansay ka yihiin waxaa laga yaabaa yacnii salaad inuusan tukanaynin meelaha tacsida iyana shan boqol lix boqoloo dollar in lagu kiraysanaya tacsiduu tegaa marka dhagow qabsanaya qur-aanu ka akhrina xogaagiisaasoo marka qur-aankiisa isaga qaataa marka kaasoo kale waay waxa aan qur-aankiina ku dhaqmayninoo saa yeelaya laakiin hadduu qofka ujirana ku qaato yacnii weliba hadduu ka tago ujradaa ay dhib imaan karo dad wax baran la waayo dadka qur-aan baro marka waxaa weeyaan waa isaga bannaan tahay laakiin waa inuu qalbigiisana mar walba uu ku hayo ixsaanka qur-aanka iyo yacnii hagaajintiisa iyo ku camalfalkiisa uu ku dadaalo dadka qaarna uusan ku dhibin agoonta iyo dadka ducafada masaakiinta iyo inuu isaga daadaayo dadkan kale hadduu rabo wax ka qaata axaadiidtan marka reebayso macnahaas unbaa lagu xambaaraa in waqaa'icu acyaan inay yihiin dad masaakiin oo muslimiinta kor saaran in lacag looga qaato kuwaas waay kuwa nebigu uu diidaayo calayhi salaatu wasalaam wasayajii'u aqwaamun qolaa imaan doonto yuqiimuunahu qur-aanka xuruuftiisay toosinayaan kamaa yuqaamu lqidxu leebka sida loo toosiyo yatacajaluunahu waa degdegsanayaan walaa yata'ajaluunahu dib u dhigan maayaan oo aakhiro waxba u reeban maayaan waxooda adduunkay ayay ku qaadanayaan maxalu shaahidka waxaa weeyaan nebigu wuxuu yidhi iqra'uu fa kullun xasanun ninkii cajamiga ahaa iyo ninkii reebaadiyo ummiga iska ahaa iska akhriyaa la yidhi sidaad u taqaano ugu dadaal haddaadan waxba hakranin waa yacni waxaa weya waa kuu gudaysaa w abu daa'uud marka halkaasuu ka keenay qaala xadaثana axmed bnu صaalix qaala akhbarana cabdullahi bni wahab qaala akhbaranii camrun wbnu lahiica can bakr bni sawaada can wafaaءi bni shurayxin الصadafiy bakr bnu sawaada abu humaama la yidhaha wahuwa misriyun hiqaة faqiih akhraja lahu اlbukhaariyu tacliiqa wamuslimu wاlarbaca can wafaaءi bni shurayx huwa xadramiy misriyu huwa alxadrami wahuwa misriyu maqbuulu akhraja lahu abu daa'uud faqad can sahli bni sacdin isaacidiyi qaala kharaja calayna rasuulu llahi baa nagu soo bax sal l slam yowman maalin wa naxnu annaga oo naqtari'u qur'aankii marka qur'aanka akhrisanayno oo qur'aankii marka aan isu akhrinayno inagoo marka qur-aankii akhrinayna wanaxnu annaga oo naqtari'u ay naxnu naqra'u اlqur'aana min baabi اlifticaal waay iqtara'a iftacala annagoo qur'aankii akhrisanayno faqaala wuxuu yidhi nebiga sal ا ly slam alxamdu lilaah kitaabullahi ilaahay kitaabkiisu waaxidun mid waay wa fiikum idinkana waxaa idinku jiro alaxmaru mid guduudan wa fiikum alabyadu mid cad wa fiikum alaswadu mid madow iqra'uuhu iqra'uu akhriyahu qur'aanka qabla an yaqra'ahu qabla an yaqra'ahu intaanay akhrinin aqwaamun qolo yuqiimuunahu qur'aanka toosiyo xuruufteysa kamaa yuqawamu sida loo toosiye asahmu leebka yutacajalu ajruhu ajrigiisaa la degdegsadaa walaa yuta'ajaluhu ajrigiisaa la degdegsanayaa walaa yuta'ajaluhu dib loo dhigan maayo oo dib ma loo dhiganayo xadiidkan marka wuxuu tusayaa isaguna kii horan buu la mid yahay markaa nebigu ilaahayba u mahadiyey wuxuu leeyahay kitaabka ilaahayoo mid ah ayaa idinkoo guduudan iyo mid cad iyo mid madooba ah akhrinaysaan oo ficlan marka saas u ah kitaabka ilaahay waa mid wax qof walbao muslimiinta mid guduudan iyo mid madow iyo mid cadba waa wada akhrinaya waxa ay akhrinayan waa hal kitaab قال xدثنا cثمان بن أبي شhيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا سفyان الthwري عن أbي khالد الdاlاني يزيد بن cبدالرحمن baa l yihahdaa صدوq يخطئ صدوq يخطئ kaثيirا أخرج lh أصحاaب السنن الأربعة عن إبراhيم السكسكي إبراhيم بن cبدالرحمن السكسكي ayaa l yhah ninkan ya ibraahiim bnu cabdiraxmaan asaksakiyu ayaa la yidhahdaa saduuqun daciifu اlxifdi saduuqun daciifu اlxifdi ugu tarjamay marka xifdigiisa waa dacfi baa ku jira waa layska ilaalin laakiin hadduu kitaab iyo wax lamida uu ka akhrinayo dhib ma laha can cabdillaahi bni abi awfa qaala wuxuu yidhi jaaءa rajulu nin baa yimid ila nebiy buu yimid sal اl ly slam faqaala wuxuu yidhi laa astadiicu ma awoodayo an aakhuda inaan qaato min alqur'aani qur'aankii shay-an inaan ka qaato ee facallimnii ibarmaa yujzi'unii minhu wax iga gudaayo aniga qur-aanka waxba kama qaadan karo kama akhrisan karee wax iga gudaayo bal ii sheeg faqaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllaahi alcaliyi alcadiim sidaas dheh booskii faatixada waa gelay markaas waa ninkaan aqoonin waay qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hada lilaahi intan ilaahay baa iskale famaa lii ani maxaan leeyahay ammaantan iyo intan oo dhan ilaahay baa iska lehee famaa lii ani maxaa ii sugnaadayo dadkan marka iy daacaday ahaayeen ayb ani maxaan leeyahay buu leeyahay qaala waxau yidhi oo maxaan ku ducaystaa buu ka wadaa qaala waxau yidhi qul waxaa tira allaahuma arxamnii warsuqnii wacaafinii wahdinii ilaahu ii naxariiso ilaahu i arsuq ilaahu i caafi fidnada iga caafi wahdinii ilaahu i hanuuni saas dheh falamaa qaama marku kacay qaala haakadaa biyadihi qaala waxauu yidhi haakadaa sidaan biyadihi buu yidhi faqaala rasuul lah sal slam amaa haada midkani faqad mala'a yadahu min alkhayri midkan gacantiisiibuu khayr ka buuxsaday maxalushaahidka marka in lagu bedelo karo waa dikrigan laakiin waa haddaan faatixada qofka haddaanu aqoonin ayb falamaa qaama qaala haakadaa biyadihi ishaaro unbuu gacantiisa ku sameeyey saasuu shaarixuna leeyahay ayb gacantiisiibuu marka ishaaro ku bixiyey nusqooyinka abu daawuudka qaar baa waxay dhahayaan faqabadahumaa labadiisii gacmood buu marka isku yanii u laabtay markuu nebigu u sheegay labadii gacmood buu saa u laabtay gacantiisiibuu isku laabay ayb ama waxaa culamada qaar ay leeyihin qabdiga iyo laabidda waxaa keenay kelimaadkii buu tirinaya kelimaadkii nebiga u sheegay buu tirsaday saasuu tirsaday gacmihiisii buu laabtay marka markaasuu nebigu wuxuu yidhi amaa haada midkani faqad mala'a yaddahu min alkhayr gacantiisii khayru ka buuxsaday qaala xadaanaa abu tawba arabiic bnu naafic huwa alxalabiyu qaala anba'naa abu isxaaq yacni alfazaariy abu isxaaq alfazaari ibraahim ibnu muxamed alfazaari baa la yidhaha ibraahim ibnu muxamed abu isxaaq alfazaariyu hiqatun xaafid imaamun lahu tasaaniif akhraja lahu asxaabu akhraja lahu asxaabu alkutub الsita abu isxaaq alfazaari weliba kitaab siire saasuu leeyahay maqaasida iyo aad wax uga qoray nin qaswi iyo duulaan badanna waa ahay qaswi badan can xumaydin can ilxasan can jaabir bni cabdillaahi qaala kunaa nusalli waxaanu ahayn inaan tukanayna atadawuca sunnada nadcuu qiyaaman istaaggan ku ducaysanayna wa qucuudan fadhi wa nusabbixu waan tasbiixsanayna rukuucan wa sujuudan ay raakiciina inagoo rukuucsan wa sujuudan saajidiina inagoo sujuudsan xadiidkan waa daciif oo riwaayat alxasan can jaabir waa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaad can xumaydin milahu ayuu sheegay lam yadkur atadawuca ma sheegin kunaa nusalli tadawuca isaga ma sheegin qaala wuxuu yidhi kaana alxasanu xasan waxa uu ahaa yaqra'u fi اlduhri wاlcasri imaaman duhurka iyo casrka inuu ku akrinayay imaaman imaam ha ahaado aw khalfa imaamin ama imaam gadaashiis ha joogo isagoo imaam ha ahaado ama khalfa alimaam ha ku daba tukado bifaatixati اlkitaab buu akhri jiray wayusabixu wayukabiru wayuhalilu waa tasbiixsan jiray waa takbiirsan jiray laa ilaha illah buu dhihi jiray qadra qadra qaaf wadaariyaad qaaf iyo wadaariyaad in la egoo kale kan isagu marka waxaa weeyaan xasan inay ka ansaxday xadiidkan marka waxuu u soo dhex geliyey meeshaan duco inay ku filan tahay buu sheegaya annahu yakfi ducaaءa fii salaati اtadawuc yacnii salaadda tadawuca iyo sunnada ducadu inay ku filan tahay marka duco in lagu bedeli karo muhiimka intaas u keenu leeyahay kaas u keeno riwaayadii hore xasanulbasrina inqidaaca ku jira middan dambena waa xasanulbasri ka ansaxday ayb tasbiixdan iyana waxaa dhici karto ayb tasbiixdan inuu bacda alfaatixa akhriyey oo meeshii qur-aanka uu tasbiix ku bedelay hadday sidaas tahay sunnada nebigaa la raaca isaga la raaci maayo isagu sidaa uu yeelay sunnada nebigu umbaa la raacaya nebigu sunnadiisu ma ahayn saas ayb haddii tasbiixdu ay dhacday rukuuc iyo sujuud iyo meelahaasna ada wejb ay leedahay marka waa ishaaray hada ficlu اlxasan اlbasri radia اllahu canhu wama habata can الnebi sal ا l slm xaqu biاlitibaac buu baabu tamaami الtakbiir itmaam mau idiin qora mase tamaam baabu tamaami الtakbiiri takbiirta dhammaystirnaanteeda takbiirta hadda halkan uu ka gelaayo waxaa weeyaan midda la yidhaahdo takbiiraat اlintiqaalka iyada midda allahu akbarta hore takbiiratulxraamka maba laga tegi karaba ee kuwan uu sheegayo waa kuwa dhexda salaadda dhexda uga jiro ee cinda kulli khafdin wa rafcin mar walboo rugni laga baxaayo mid kale loo socdo allaahu akbar allahu akbarta la dhahayo qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala akhbaranaa xamaad can haylaana bni jariirin haylaan bnu jariir almicwali alasdi albasriyu iqatun akhraja lahu asxaabu اlkutubi sitta can mudarifin qaal mudarifkana marka mudarif ibn cabdillahi bni shikhiir qaala wuxuu yidhi sallaytu ana wacimraanu bnu xusayn baa tukannay khalfa caliy bni abi aalib cali gadaashiisan ku tukannay radia allaahu canhu fa kaana wuxuu ahaa idaa sajada hadduu sujuudo kabbara allahu akbar buu dhahayay waidaa rakaca hadduu rukuucayana kabbara waa takbiirsanaya waidaa nahada markuu soo kacayo mina ragcatayni laba ragco uu ka soo hinqanayana kabbara allahu akbar buu dhihi jiray falama insarafnaa markaan salaaddii ka baxnay akhada cimraanu cimraana qabtay biyadaya labadeedii gacmood wa qaala wuxuu yidhi laqad sallaa wuu tukaday haadaa kan qablu hadda ka hor yani xoogaa yar ka hor ninkani ow qaala ama wuxuu yidhi laqad sallaa binaa wuxuuna tujiyey haadaa kan qablu hadda ka hor salaata muxamadin sala allahu calayh ali wasalam nebi muxamed salaadiisii buuna tujiyey midkan riwaayaadka qaar bukhaari riwaayadiisa iyadu waxay leedahay laqad dakaranii haada midkan wuxuu soo xasuusiyey salaaddii nebi moxamed sal l slm marka hadday sidaa tahay waxaa muuqanaysa marka in cali sunno arrintan uu soo nooleeyey inay ahayd oo marka xilligii cali sunnadan marka a'immada qaarkood ay ka tegi jireen allahu akbartan bacdu alculamaana waxay yidhaahdaan cid ka tagto takbiiraadka waxaa ugu horreeyey cuhmaan bnu cafaan laakiin ibnu xajar wuxuu ku toojiihin jiray saan u malaynaayo wuxuu dhihi jiray waa markii uu cuslaaday oo waayeelka noqday yaan codkiisa aad loo maqlaynin marka takbiirtii cod hoose ayuu ku dhihi jiraymarka saa darteed baa dadkii qaar marka ma maqlaayaan amaa iyagu reer bani umaya saasay waxay u qaateen marka takbiirtii waa iska dhaafeen takbiiraatulintiqaalka way ka tageen cali marka isagu waa dabaqay waa muujiyey marka cimraanna marka uu leeyahay waa ninkan wuxuu xasuusiyey salaaddii nebiga sal l slam marka takbiiraadka in la dhammaystiro in la dhammaystiro kuwa hoose iyo kuwa koraba yacnii takbiiraadkan waa cinda kulli khafdin wa rafcin riwaayaadku say tilmaamayn mar walboo salaadda ah ka soo kor noqonayso iyo markaad hoos u socotaa la dhahaa marka laga reebo samic allahu liman xamida samic allahdun baa waxay soo aroortay inaan la dhehaynin sujuudu tilaawada way ka mid tahay marka haddii salaadda lagu jiro yani salaad marka lagu jiro sujuudu tilaawo loo baahdo allahu akbarta waa la dhahayaa iyado wax dhiba ma laha maxaa yeele cumuumka waxay gele bay dhahaan fuqahadu cinda kulli khafdin wa rafcin waana say u fahmeen culimmadii hore oo hadda fahm jadiida ma ah قال xadaثna cمر بن cثمان qال أخhbarana أbي وبaqiyaة عan شhucaybi عan الزhriyi شhucaybna waa بن أbi xمزة qاala أخbaranii أbu bkr بن cabdالرaحmن وأbu سلمة أنa أbا هuraيرaةa أbu هurayra kaana yukbiru allahu akbar buu dhihi jiray fii kulli salaatin salaad kasta dhexdeeda min almaktuubati iyo wagayrihaa oo ah salaadda faradka iyo kayrkeed yukabiru waa kibaaranaya xiina yaquumu markuu istaagayo uma yukabiru haddana allahu akbar buu dhahayo xiina yarkacu markuu rukuucayo uma yaquulu samica allahu liman xamidah uma yaquulu rabbanaa walaka alxamdu qabla an yasjuda intuunan sujuudin ka hor qabla an yasjuda intuu sujuudo ka hor rabbanaa walaka alxamdu buu dhahayo sujuuddii yacnii ka hor ay qabla sujuudihi uma yaquulu wuxuu dhahayay allaahu akbar xiina yahwii markuu hoobanayo saajidan isagoo sujuudsan uma yukabiru uma yaquulu allaahu akbar ayuu dhahayay markaa ayb uma yaquulu wuxuu dhahayay allaahu akbar xiina yahwii markuu hoobanayo saajidan isagoo sujuudayo yanii markuu isagoo sujuudayo ou hoobanayo allaahu akbar buu dhahayo uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu allahu akbar buu dhahayo markuu soo kor noqonayo markuu soo kor yeelayo ra'sahu madaxiisa uma yukabiru allahu akbar buu dhahayo xiina yasjudu markuu sujuudayo uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayana allahu akbar buu dhahayo uma yukabiru xiina yaquumu min aljuluusi fitnatayni ragcada labaad ataxiyaadkeeda markuu ka soo kacayana waa kibaaranaya fayafcalu daalika sidaa buu yeelayey fii kulli ragcatin ragcad kasto xataa yafruqa min asalaati ilaa uu ka dhammeeya salaaddii uma yaquulu wuxuu dhahaya abuu hurayre xiina yansarifu markuu gadoomayo waladii nafsii biyaddii baan ku dhaartay innii anigu la aqrabu bikum shibhan laaqrabukum miyamse laaqrabu bikum wuxuu qora innii la aqra'u bikum laaqrabukum innii anigu laaqrabukum baanaha kan idinkugu dhowaansho badan shibhan xagga ekaanshada bisalaati rasuulillahi sal ll ly slam loo ekaado in kaanad inhu sha'niya kaanad waxay ahayd haadihi tan la salaatuhu salaaddiisii bay ahayd xataa faaraqa addunya la salaatahu salaaddiisii bay ahayd xataa faaraqa addunya inhu sha'niya kaanad waxay ahayd haadihi middani la salaatahu bay ahayd salaaddiisa xataa faaraqa adunyaa ilaa adduunyada nebiga uu ka tegeyba marka takbiiraadka in la dhammaystiro tarjamada iyo baabku xadiidku waa isleeyihiin qaala abu daawuud wuxuu yidhi hada alkalaamu alakhiiru hadalkan dambe yajcaluhu maalikun maalik wuxuu ka yeelaaye wazubaydiyu iyo zubaydi iyo wagayruhumaa can izuhriyi can caliy bni xusein yani hadalka dambe wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waa mursal oo waa maalig iyo zubaydi iyo kayrkood waxay dhahayeen can الzuhriyi can cali bni اlxusein kadib marka can abi hurayra saasoo kale ama an ali bn hay saasoo ka dhigaan irsaal yuu gelina baynamaa sanadkii hore wuxuu ahaa الzuhri qaala akhbaranii abu bakr bn cabdiraxmaan w abu salma ana abaa hurayrata saasuu ahaa qaybtan dambe marka intan dambe wuxuu leeyahay maalig iyo zubaydi iyaga waxay ka dhigeen sanadkeeda can الzuhriyi can caliyin can caliy bni xusein ay mursalan wawaafaqa cabdulaclىa can macmarin shucayba bna abi xamza waafaqay cabdulaclى bnu cabdilaclى saami isaguna can macmarin wuxuu ka waafaqay shucayba bna abi xamza waafaqay can الzuhriyi oo riwaayadii hore shucayb baa lahaa ma ogtahay can shucayb can الzuhri cabdulaclaa isagu marka shucaybko isaguna waafaqay can macmar shucayb buu waafaqay can macmaruna ka waafaqay saasuu leeyahay wawaafaqa cabdulaclaa can macmarin can waa gelina marka shucayb waa kor dhigan tahay mafcuulu waafaqay mafcuul u tahay cabdulaclaana waa faacilka marka waxaad ogaanay buu yidhi shaarixu waclam ana alxadiida cinda bni shihaab can abi bakr bni cabdiraxmaan wa abi salama kilayhimaa laakin waqaca alikhtilaafu bayna asxaabi الzuhri xerti zuhri baa khilaaf baa ka dhex dhacay faqaala cuqaylun wuxuu yidhi can ibni shihaab qaala akhbaranii abu bakr bni cabdiraxmaan walam yadkur abaa salma waqaala maalikun can ibni shihaab can abi salma walam yadkur abaa bakr bni cabdiraxmaan ma sheegin wahaataani ariwaayataani fii saxiixi اlbukhaari maalig isaga wuxuu sheegay abi salaamo keliya abubakar uu ka tegey ninka la yidhaha cuqayl isaguna abubakr bn cabdiraxmaan uu sheegay abu salama uu ka tegey labadan riwaaya bukhaari waa weriyey wa qaala shucayb bnu abi xamzana can الzuhriyi qaala akhbaranii abu bakr bn cabdiraxmaan wa abu salama labadiiba isu keenay abu daawuud riwaayadaasuu weriyey fadakara kilayhima kama fii riwaayati اlmu'alifi almadkuurati aanifan wkada qaala cabdulaclaana saasuu yidhi can macmarin can الzuhriyi ayb can abi bakr bn cabdiraxmaan wa can abi salama saas waa macnihiida marka shucayb waxaa waafaqay cabdulaclaa ma fahamtee shucayb waxaa waafaqay cabdulaclaa muxuu ku waafaqayna fii dikri abi bakr wa abi salama dariiqa uu ku keenayna waa maxay cabdulaclaa isagu dariiqa u isticmaalaya waa maxay cabdulaclaa can macmar can الzuhriyi marka macmar iyo shucaybaa sinaanayaan macmar iyo shucayb xadiidkan zuhri bay ka wariyeen laba sheekh isoo leh abubakr iyo abu salama soo ma garanin marka cabdulaclaa iyo waxaa iswaafaqaya shucayb ibn abi xamza qaala xadaثna mxamed bnu bashaar wbnu اlmuhanى qaala akhbarana abu daawuud qaala akhbarana shucba can اlxasan bni cimraan wahuwa casqalaaniyu layin اlxadiiث qaala bnu bashaar ashaami qaala abu daawuud qaala bnu bashaar wuxuu yidhi isaga ashaamiy yacnii alxasan ibni cimraan ashaami buu ku daray ee ha u qaadanin in laga wado ibnu bashaar ashaami ibnu bashaar waa basri waa shaami ma aha waa ninka sheekhu abi daawuud waa moxamed ibnu bashaar wahuwa bundaar albasri marka qaala bnu bashaar ashaamiyi ibnu bashaarkii shaamiga ahay ma laga wado ee ibnu bashaar baa wuxuu yidhi isagu ashaamiyi buu yidhi alxasan bnu cimraan ashaami buu dhahay isaga xasan bin cimraankaana ibnu bashaar oo ugu daray shaami buu ugu dhammaystiray magaciisa nisbadiisiibuu sheegay baynama ibnulmuhanaa uu ka aamusay bilaa nisba uu dhigay qaala abu daawuud wuxuu yidhi abu cabdilaahi alcasqalaaniyi waay ninka alxasan bnu cimraan abu cabdillahi alcasqalaani can ibni cabdiraxmaan bni abza can abiihi annahu sallaa maca rasuuli lah sal l slam nebiguu la tukaday wa kaana laa yutimu takbiira takbiirta ma dhammaystiraynin xadiidkan marka waa daciif ninkan layinulxadiidkaaba ku jiro oo daciifka ah alxasan bnu cimraan qaala abu daawuud macnaahu idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci macnuhu waxaa weeyaan hadduu madaxiisa rukuucda ka soo qaado wa araada uu doono an yasjuda inuu sujuudo lam yukabir ma kibaaranaynin yacnii takbiirtii oo takbiiraatulkhafdigii ayuu yaray jiray wa idaa qaama min asujuudi hadduu soo kacayo sujuudda ka soo kacayo oo fadhiyana lam yukabir ma kibaara jirin allah akbar ma dhihi jirin marka takbiiraadkii waa yaray jiray baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yadacu oo u dhigayaa rukbatayhi labadiisa jilbood qabla yadayhi labadiisa gacmood ka hor kayfadaan idin dhigay baabun ayadaa kani baabun baab weeyaan kayfa yadacu rukbatayhi qabla yadayhi siduu jilbihiisa u dhigaayo gacmaha ka hor yacnii marka la sujuudayo sida uu jilbihiisa u dhigaayo gacmihiisa ka hor qaala xadaثna alxasan bnu caliyin waxuseyn bnu ciisa wahuwa طaa'i abu caliy albistaami baa qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun qaala anba'naa shariikun can caasim bni kulayb can abiihi can waa'il ibni xujirin qaal ra'aytu الnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan arkay idaa sajada hadduu sujuudaayo wadaca rukbatayhi labadiisa jilbooduu dhigaayo qabla yadayhi labadiisa gacmood ka hor jilbaha ayuu dhulka ku hormarinaya gacmaha ka hor wa idaa nahada hadduu hinqanaayana rafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor yeelayay qabla rukbatayhi jilbaha ka hor yacnii markuu sujuudda ka soo kacaayana gacmaha ayuu dhulka ka hor qaadi jiray jilbihii oo weli yaalla dhulka markaasuu jilbaha ku soo kaci jiray ayb marka wuxuu cuskanayaa halkaas wuxuu cuskanaa bowdadiisa cuskanaa xadiidkan laba waxyaabooduu sheegay marka mid waxaa weeyaan jilbaha iyo gacmaha marka la dhigaayo jilbaha inay horeeyaan iyo wuxuu sheegay marka la soo kacaayana inaan gacmaha lagu taagsanin ayb labadaasuu sheegay xadiidkan laakiin marka min naaxiyati sanad dacfi baa ku jira maxaa yeelay waxaa la tafaruday shariik ibni cabdillaahi annakhaci shariik ibni cabdillahi annakhaci wahuwa sayi اlxifdi ayb xadiidku marka waa daciif daara qطni wuxuu yidhi tafarada bihi yaziid can shariik walam yuxadid bihi can caasim ibni kulayb hayra shariik yani axad ka sheegay ma jiro hayru shariik ah shariik waxaan ahayn oo ka wariyey ma jiro caasim ibni kulayb washariikun laysa bilqawiyi fii ma yatafaradu bihi shariikna waxa uu la goonin noqonayo maxoog badna xadiidkan marka waa daciif qaala akhbaranaa muxuu markaa sidan xanaabilada sidana ay u qabaan qaateen labada kolba ibnulqayimna aada u difaaca labadan mas'alada ayb in jilbaha yani lagu soo istaago iyo in yanii jilbaha la hormariyo قال xdثna محمد بن mعmر qال أخبرna xجاaج بن منhال qال أخبرna همام qال أخبرna محمد بن جuحاadة عن cabدالجباaر بن wائل عن أبيه أن النبي صلى اه علي وسلم فذkra xadيiث الصلاaة uu sheegay waa noo soo hormara xadiidkaas qaala wuxuu yidhi فلma سaجda markuu sujuuday وaqacataa rukbataahu labadiisii jilbood baa dhaceen ilى الأrضi dhulkay ku dhaceen qabla an yaqacaa intaysan dhicin kafaahu labadiisa gacmood jilbihii baa dhaceen intaanay dhicin gacmihiisa nacam marka xadiidku wuxuu tilmaamaya xadiidkan isagana cilladuu leeyahay cilladiis waxaa weeyaan cabduljabaar can waa'il inqiaaca ku jira horaan uga soo hadalna ayb qaala hamaamun hamaam waxau yidhi waahbaranaa shaqiiqun qaala xadaanii caasim bnu kulayb can abiihi can الnabiy salى اllahu عalيyه wali wasalam bimilihi isagoo kale haada wa fii xadiidi axadihimaa qال hmاm wxuu yidhi وأخبرnaa شhقيq qال xadaثnii cاaصم بن كulayb عan أbيهi عan النaبiي slى الlه عalيه وآaلiه وasلم bmثli hada kanoo kale sheegay ay bmثli الxadيiث الmuتaqdim kii mحamed بn juxaada wa fيi xadiiثi أxadihimaa midkood xadiidkiisana damiirka ayaa u noqonaya mحamed بn juxaada iyo shaqiiq wa fii xadiiثi أxadihimaa mحamed بn juxaada iyo shaqiiq midkood xadiidkiisa waxaa ku jirtay waidaa nahada wa akbaru cilmihaa ogaalkayga kan ugu badanna annahu fii xadiidi moxamed bni juxaaduu ku jiray waidaa nahada haddii uu hinqada nahada waa kacaye calaa rukbatayhi jilbihiisuu ku kacaayey wactamada wuxuu cuskanaya calaa fakhidayhi bowdihiisu cuskanaya qaala xadaanaa saciid bnu mansuur mundiri wuxuu marka isagu leeyahay meeshan qaala hamaam ay bisanadi اlmadkuuri ilayhi shaqiiq qaala hamaamun akhbaranaa shaqiiq ay bisanadi اlmadkuuri waa markayb ayb qaala xadaanaa saciid bnu mansuur whuwa saaxibu sunan qaala akhbaranaa cabdاlcaزiiz bni muxamed qaala xadaanii moxamed bn cabdillaahi bni xasan can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi idaa sajada axadukum midkiin hadduu sujuudaayo falaa yabrug yaanu u fadhiisanin kamaa yabruku اlbaciiru ratiga soo u fadhiistoo kale waliyadac yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo dhulka qabla rukbatayhi jilbihiisa ka hor waa xadiidkii hore mid ka hor imaanaya waa kii hore jilbaha in la dhigo shay la hormariyo kana gacmaha in la hormariyo tilmaamaya kii hore marka inuu dacfi ku jiraan soo sheegna ayb alxaafid zaynudiin alciraaqi shaarixan wuxuu ka soo naqlinaya wuxuu leeyahy wa riwaayatu abi daawuud haadihi muwaafiqatu limaa qablaha liannahu idaa rafaca yadayhi tacayana nuhuuduhu calaa rukbatayhi yani labada waa isku mid buu leeyahay xagga ama jilbaha ku soo istaaga ama si kale waa un isku meel bay aadaysaa dariiqan moxamed bnu juxaadana inqiaaca ku jira waama ariiqu hamaam a idaan rabna tan waa waama ariiqu hamaam can shaqiiq famursalatun inqiaaca iyadana ku jiro irsaal qaala اlmundiriyu wakulayb bnu shihaab waalidu caasim xadiiثuhu can الnabiyi mursalun fainahu lam yudrikhu riwaayadan dambe qaala hamaamu akhbaranaa shaqiiqun qaala xadaanii caasim bnu kulayb can abiihi oo kulayb yacnii ibni kulayb ah kulayb ibnu shihaab can inebiy buu yidhi sal alla ly slam isaga marka inuu suxbo leeyay in kale war baa ka taagan nebiga inuu wax ka maqlinaana la ogyahay mar hadday sidaa tahay inqiaac iyadoo laftirkeeda irsaal baa ku jira waa riwaaya mursalow midda dambe xadiidkan hadda abi hurayrana isagoo xadiid waxa waaye kan ibnu xajar midkaanuu xoojiyey oo wuxuu yidhi xadiidkan saxiix ibnu khusayma waxaa jiro shaahid buu ku haystaa xoog badan marka xadiidkan marka kanaa saxiixsan labadooda midka hore midkan midna xadiidka sanad ibnu xajar buluuqulmaraamka sidaasuu ku dhihi jiray halkan marka laakiin idaa sajada axadukum midkiin hadduu sujuudayo falaa yabruk kamaa yabruku اlbaciir ratiga soo u fadhiistay aan u fadhiisanin ratiga sida u fadhiisanaya waa maxay ratiga wuxuu hormarsadaa afartiisa lugood labada lugoodoo hore labada lugoodna meesha ugu horrayso dhulka ka dhigaayana waxaa weeyaan ayaa jilbaha ka taagan annaga meesha jilbaha jilbaheenna ratiga waxaa u taagan labadiisa lugoodoo hore meesha uu ka dhigto dhulka jilbay u tahay isagana binaan calaa daalika marka isdiidi maayaan labada lugoodoo hore yacnii ratiga gacmihiisay jilbaha ugu yaallaan ratiga jilbihiisa aawa haddii la yidhaha labada lugoodoo hore waay ay ugu yaallaan labada lugoodoo hore isaga jilbaha ugu yaallaan kutubu luqa saasay sheegaan walidaalika marka ninku goormu la dhihi karaa sidii ratiga u fadhiistay waa hadduu jilbaha dhigto ilaa ratiga jilbihiisa lugaha horey ku yaallaane waana sida u fadhiista waay marka sidaasi ka duwan la imaaw ibnulqayim iyo isaguna wuxuu ku doodayaa ratiga labadiisa yani jilbihiisa wuxuu leeya isagu yanii ratiga jilbihiisa iyo gacmahaaga isku dhigma ratiga jilbihiisa aawa haddii la yidhaha biqadi nadar can meelaha ay ku kala yaallaane aawa jilbihiisa haddii la yidhaha labada lugoodoo hore waay labada lugoodoo hore marka adiga maxaa kugu taagan labadaada gacmoodaa la siman labada lugoodoo hore ratigow ka bilaaba fadhiga ka bilaaba labadaadii gacmood baa la siman aa isku mid ay yihiin marka haddaad gacmahaagii hormariso ratigii oo kale aad noqonaysaa labadiisii yanii jilbaha u fadhiisanayo saasoo isagunuu sheegaanmarka xadiidkan isagu wuxuu yidhaahdaa qalbi baa galay walyadac rukbatayhi qabla yadayhi bay ahayd laakiin ruwaaddaa yidhaahdeen buu yidhi walyadac yadayhi qabla rukbatayhi bay ka dhigeen rukbatayhi qabla yadayhi bay ahayd laakiin qalbigaas aniga fii maa aclamu isaga cid aan ahaynoo sheegaysa ma arkin alimaam ibnulqayim isagaa saas sheego wuxuu cuskanayana waxay tahay fahamka falaa yabruk kamaa yabruku lbaciiru cuskanaa fahamkiibuu marka u yidhi qalbi baa ku dhac marka fahamna ruwaaddii xufaaddayd owhaam in loogu xugmiyaa ma aha saa darteed marka xadiidka sidiisoo mustaqiim u yahay shaahidna waa leeyahay waa sidaa marka jilbihii marka iyo gacmaha gacmaha in la hormariyaa raajix qال xdثna qتyبة بن سعيid qال أخبرna cبدالله بن نافع عن محمد بن cبدالله بن xسن عن أبي الزiناad عن الأعرج عن أbي هuريرaةa qال qاla رasuل الله صلى اه علي sسلم ycmid أxadكم midkiin waa qasdaya fيi salaatihi salaadiisa ybrku wuu fariisanaya kamaa sida ybrk الjmل geela sida u fariistoo kale u fariisanaya saaha yeelina buu leeyahay kan hadda waa si caamu u yahay laakiin kii hore ayaa aad u sii caddeeyey baabu الnuhuudi fi اlfardi baabu bayaani xukmi الnuhuudi istaagid xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba uu baab yahay fi lfardi ragcad witira laga kaco fardi hadda bimacna alwitri baa loo jeedaa ragcad witira marka laga soo kacaayo see loo soo kacaayo ragcad witira maxay noqon kartaana ragcada koowaad marka laga soo kacaayo waa ragco witira midda saddexaad marka laga soo kacayana waa ragco witira sooma salaadda hadday afarey tahay afar ragco ay tahay laba witiray leedahay hadday maqrib tahay iyad hal witir lay lahaanay sababtoo ragcada koowaad be ayaa la soo kacaa labada kale maba la soo kacayo waa la farfariisanaa sooma hadday salaad subax tahayna ama laba ragco leedahayna witrigeeda aaway waa ragcada koowaad marka laga soo kacayo alfardi meeshan bimacna alwitri waa baabu nuhuudi baabu bayaani kayfiyati nuhuud hinqashada iyo kicidda kayfiyadeeda caddaynteediibuu u baab yahay fi lfardi ragcad faqada marka laga soo kacaayo ragcadda faqadkaa waxaa waaya midda koowaad ragcaddii koowaadaa tukatay tii labaadaa rabtaa inaa u soo kacdo mid koowaad baa ka soo kacee oo kuu dhammaatay see uga soo kacay wuxuu rabaa inuu halkan baabaysto jalsatulistiraaxada jalsada la dhaho oo inta aadan soo boodin marka hore fariiso fariiso marka hore maniina caadi intaad u fariisato fariisi dhuma'niino leh kac ka dha jalsatulistiraxada fadhiga la yidhaha baad samaynaysaa macnuu saas waa jalsatulistiraxada imaamu shaafici baa qaatay madaahibta xanaabilada iyo xanafiyada iyo uma qaadanin sujuudda qofku sida ugu jiro waa iska soo kacaa un bis ma fadhiisanayo jalsatulistiraxa fadhi yar intuu sameeyo kadib soo kaco ma yeelayo imaamu albukhaarina waa baabaysanayaa abu daawuudna saasoo kale u baabaystay iyagu marka xadiidkan waxay ku jawaabayaan xanaabilada nebigu markii dambe uu duqoobay oo yacnii uu xoogaa cuslaaday ayuu fadhigan sameeyey fadhigan marka cibaado loo uma samaynine wuxuu u sameeyey bay leeyihiin liajli yacnii waxaa weeyaan kaalmo ayuu ka rabay waa tawaafuq min baabi tawaafuq waaye laa min baabi alqurab taqarub maba soo gelayuu leey baabkan aadowna ibnulqayim ugu dooday mas'alada masaajishu aad ugu dooday ka mid tahay nacam laakiin mas'alada sida saxdaa waxaa weeyaan inay sunno tahay maxaa yeelay haddaan la haynin wax cad oo nebigu sidaa ka dhigaya asalka afcaasha rasuulka waa sunno qaala xadaanaa musada marka jalsatulistiraxadaas marka in la sameeyo taa unbuu ujeedaa qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa ismaaciil yacni bna ibraahim can ayuub can abi qilaaba qaala ja'anaa waxaa noo yimid abu sulaymaan malik bnu اlxuwayrif ilaa fii masjidina buu noogu yimid masaajidkeenna masaajidkeennan kale faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innii anugu la usallii bikum waa idiin tukanayaa wamaa uriidu walxaal maa uriidu anoon rabin asalaata salaad walaakinii uriiddu waxaan rabaa an uriyakum inaan idin tuso kayfa ra'aytu rasuulallahi sal ly salam sidaan nebiga arkay yusallii isagu u tukanayo qaala wuxuu yidhi qultu liabii qilaabata waxaan ku idhi kayfa sallaa see u tukaday qaala wuxuu yidhi midla salaati shaykhinaa haadaa sheekheennaan kan a salaaddiisoo kale u tukaday ay sallaa salaatan buu tukaday midla salaati shaykhinaa haadaa yacnii camra bna salima buu u jeedaa imaamahum imaamkoodii wadakara wuxuu sheegay annahu kaana inuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor ka soo qaado min asajdati alaakhirati sujuudda dambe fi rakcati aluulaana ku dhex jirto ragcada koowaad yacnii ragcada koowaad sujuuddeeda dambe markuu madaxiisa ka soo qaado qacadda waa fariisanaya uma markaa dabadeed qaama waa istaagaya sooma aragtid marka ragcada koowaad sujuuddeeda labaad markuu ka soo kaco waa fariisanaaye fadhiyar kadib uu kacaayey waxaa la yidhahdaa fuqahadu u yaqaanaan jalsatu اlistiraaxa xadiidka marka sida muuqata saxaabadan waxay u fahmeen inay tahay mas'alo salaadda ku tacalluqdo oo sunnooyinka salaadda ka mid ah marka sidaas ay fahmeenna weeyaan ayb qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala akhbaranaa ismaaciil can ayuub can abi qilaabata qaal ja'anaa abu sulaymaan malik bnu اlxuwayrif ilaa masjidina buu noogu yimid faqaala wallahi innii la usallii waan tukanayaa wamaa uriidu salaata anoon salaad rabin macnaa wakhtigeed lama jooga salaaddu walaakinii uriidu waxaan rabaa an uriyakum yani wakhtigeedii salaaddii ma hadda salaad wakhtigeed lama taagno layskuma yani salaad taagan ma jirto walaakinii uriidu waxaan rabaa an uriyakum inaan idin tuso kayfa ra'aytu rasuula allahi sal ll slam saan arkay rasuulka yusallii isagoo u tukanayo qaala wuxuu yidhi faqacadda waa fadhiistay fi rakcati اluulaa ragcada koowaad xiina rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor ka soo qaaday min asajdati alaakhirati sujuudda dambe qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa hushaym can khaalid can abi qilaaba can malik bni اlxuwayrif annahu ra'a nabiya sal l slam nebiguu arkay idaa kaana fii witrin tiro isdheer yani witr ragcad witira idaa kaana fii witrin ay fii rakcatin witrin ragco witira hadduu nebiga ku jiro min salaatihi salaadiisa fii witrin ha u qaadanin salaaddii watarka in laga hadlaayo waa fii witrin ay fii rakcatin witrin ragcad markaa faqada midda koowaad ama midda saddexaad hadduu dhexdeeda yahay lam yanhad ma soo kacaynin xataa yastawiya ilaa uu ka ekaado ou ka yacni xasilo qaacidan mid fadhiyo wbilahi towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi slm xadiid hore oo waxaa jiray wax yar markaan bismi اllahi الرaxmaan الraxiimta ka hadlayno baab اljahri bismi اllahi الرaxmaan الraxiim waxaa ku jiray xadiid ahaa walam yaktub rasuulu اllahi sal ا slam bismi اllahi الرaxmaan الraxiim ilaa bacda suurati namli markay suuratu naml soo degtay kadib unbuu nebiga bisin qoray ka hor ma aanu qorin xoogaa meeshaas tawjiih kama aanan bixinin tawjiiheedana xoogaa siba u adag yahay saaxibu badililmajhuud wuxuu leeyahay se wuxuu ku tawjiihina waxaa laga wadaa yacnii nebigu waraaqou diri jiray waagii hore waraaqaha markuu qoraayo warqadaha bismi llahi raxmaan raxiim kuma qori jirin markay suuratu namal soo degtay kadib uu bismi llahi raxmaan raxiim ku qorid galay oo ile suuratu namal warqadii uu diraayay sulaymaan iyo loogaga hadlay innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddaa wixii ka dembeeyey nebiga markuu waraaqa diraayo bismi llahi raxmaan raxiim uu qori jiray lam yaktub marka ay kitaabata rasaa'il waaye marka ee macnuhu ma ahan bisin maba lagu qori jirin qur-aankii xaaladii sidaa la yidhaha nebigu haddaanu ku qorin ilaa wuxuu suuratu namal kadib soo degey hadduu bisin ku qoray intii ka horraysana aanu ku qorin ee saxaabada say ugu qoreen marka bismi illahi raxmaan raxiim suuradihii annamal ka horreeyo dhan taasaa ka imaanaysa marka tawjiiheedu sidaas waay wabilahi towfiiq